in ka badan sagaashan arday oo isugu jira danyar yagoon ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulka daryeel oo ku yaala xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne ardayda ka helay fursadaha waxbarasho iskuulka daryeel ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada maamulaha iskuulka daryeel ibraahim cabdicali ayaa raadiyo beerulo uga waramay tirada ardayda heshay fursadaha waxbarasho waxaan u xasaasanay iskuulkan markaan aragnay baahiyaha ka jira gobolka khaasatan ardayda agoonta ama danyarta iska bixin karin viga ayaa waxaan ugu talagalnay inaan asaasno iskool magaciisa layaa daryeel oo lagu daryeelo dadka aan waxba iska bixin karin iyo dadka agoonta iyo dadka liita si macnaha aysan uga harin waxbarashada waalidiintoodana qaar ayaa noo keenay annagana wargelina ku sameynaa waxaan dhahnaa arday kasta oo figa ama aan iska bixin karin ama agoon ah waa inuu noo yimaado annagana waa wargelinaa xaafadahana waa u sheegnaa waalidiintana waa noo noo keenay anaga laftooda mana yaro waa badanyihiin dalka dadka figa waxa iska bixin karaa maanta yarba xaaladaha jira adoo oo qiyaasaya caruurta agoonta oo kale lambar intee leeg ayaa idinkaga diiwaan gashaan ilaa in kastoo dhibaatooyin ay jiraan oo markay hadda biibaxooyinka iyo dhibaatooyinka ay yimaadiin ba qaar ay iska haraan ama ay meelo kale u guuraan haddana ardayda guuda noo diiwan gashan ilaa hadda waxaa waa sagaashan arday waalidiin badanaa jirta oo noo soo mahad celiyey sida kuwa aan lacag laan wax ku barnay oo hadda dugsiyo sare dhigta oo xataa markaan dugsiga sare geynaynay aan ku geynay inaan annaga waxbarashada aan fii ka qaadi jirno dad ama liita ama agoona ahayen markaan aan nambar arday ka mid a aan geynay iskooladii aan ka codsanay ayagana inay ka dhaafaan fiiga ay ka dhaafaan ayagana dugsiyo sare u gudbina ayagana aan ka codsanay ay nagana yeeleen sidaas darteed macnaha waalidiinta markaas ay noogu soo mahad celiyeen xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxaa inta badan fursado waxbarasho oo lacag la-aan ka helo arday isugu jirta danyar iyo agoon